cali maxamed geedi oo ka mid ahaa siyaasiyiintii etoobiya ku soo hogaaminayey soomaaliya amreyna in la xasuuqo reer muqdisho ayaa isagoo ku sugan dalka kenya wuxuu bixiyey waraysi dheer oo qayb ka mid ah uu kaga hadlay guulaha ay gaarayaan ciidamada mujaahidiinta iyo taageerada ay helayaan xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu xusay in ay jiraan dad baraha bulshada ka taageeraya xarakada shabaabulmujaahidiin murtadiyiinta ku tilmaamaya dowladda federaalka cali maxamed geedi ayaa soo hadal qaaday qabaa'ilada isgarab istaagay mujaahidiinta kuwaasi oo ka qayb qaatay xamladii xasan sheekh waayihii ugu dambeeyana bixinayay geel ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waad la socotaa meel kasta dagaalaa ka socda waad la socotaan dad fara badan ayaa taageero oo lacagaha u gudbiyo oo saadkii saanada u gudbiyo oo baraha bulshadaba qaar u fadhiya u leeyahay waa waxay la dirirayaan dowlad murtada in la xirxiree maxkamad la saare la xukumana anigu aaminsanahay lianna cadowga xabadda kuu haysta waxaa ka daran midka u adeegayo adan garanay marka fursaddaasay ka faa'iidaysteen way sabaabuleen ciidamaha loo tababaray cadow badan oo dibadda iyo gudaha ayaa la shaqeeya marka siyaasiyan waxaan fahmayaa in cadow badan uu jiro oo u shaqeeya xisada caalamiga oo nagu dhex jiro nagalin oo guryaha laga helo marka ma aha arrintu arrin sahlan iyo sida soomaalida qaar u haysato waa arrin khatara aniga aragtideeda qabaa'ilka qaar horta dad qabaa'il qaybo ka miduhu taageersan yihiin waa la helaa oo maalin walba waxay baraha bulshada iyo saxaafadda la taagan yihiin cadow lama garaacaya qabiilkeena la garaacaya kuwa waxaa sheegaya iyaga naftirkooda cadow ah nabadoonnaa ad arkaysa idaacadii ka hadlayaan kuwa culamaa sheeganayoo diinku difaacaad arkaysaa dhallinyaro buraha bulshada ka difaacaad arkaysaa siyaasiyiinta ku jira dowladda federaalka iyo kuwa dibadda ka jooga ee xildoonka ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay afka furtay markii la arkay ciidamada mujaahidiinta oo kulaalaya magaalada muqdisho